Xarunta Wardi ayaa ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Jowhar, waxaana xarumahaasi daawooyin ka doonta bukaanada la xanuunsanaya cudurrada kala duwan. Mar aan booqday xarunta, ayaa waxaan la kulmay Dr. Maxamed Cusmaan oo ah dhakhtarka xarunta, waxaana wax ka weydiiyay doorka ay ka qaadato yareynta xaaladaha caafimaad iyo nafaqo-darrada.
Xaruntan waxaa la aasaasay horta wardi meelo badan ay ka shaqeysaa Hirshabeelle, Lower Shabeelle iyo Banaadir ay ka shaqeysaa runtii. Laakiin especially xaruntan Middle Shabeelle waxaa la aasaasay labaatan iyo kowgii bishii lixaad oo lawada kun labaatan iyo kowgii markaasaa la keenay. Ujeedada loo keenayna waxa weeyaan baahi ka jirta markaas gobolka waayo waxa markay yihiin caafimaad iyo nafaqo markay yihiin oo waa dareemi kartaa waxyaabaha dadka ugu badan oo la dhibaateysanoo hooyo iyo dhallaanka. Maadaama aan ogaanay assessmentina aan sameynay baahida ka jirta waxaan go'aansanay inaan kusoo biirino degmada MCH kaas. Markaa ulajeedkeenu wuxuu ahay anagoo ka duulayno baahida markaas taagan si loo daboolo waa mahadsanta. Adeegyadu way fara badan yihiin. Waxaan bixinaa horta guud ahaan waa Health and Nutrition. Markaa koley health marka la dhaho hooyada iyo dhallaanka way ka badan tahay waxaa soo galaa dad yoog kala. Markaan kusii kala qeexana waxa weeyaan waa under five, over five, BNC, ANC, ABI iyo nutrition waaye. Markaa waa waa waa waa waa complete waaye wax isku xiran weeyaan. Marka qof waliba oo bulshada markaas xanuunsan waa ka faa'iideysanaa haduu ilaa yiraahdo marka waa wax isku xiran. Aad waa mahadsan tahay marka la dhaho cudurro waa waa cudurradu way kala duwan yihiin. Walow xilliyada lagu kala waxeeyo lagu kala cabiro. So had anaga inta badan waxaa mostly noo yimaado hooyo iyo cunug yar. Inta badanna waxay ka cabanayaan waxa weeyaan waa tusaale hadda meesha aan joogno waa area river ama waxaan maxaa la dhihi jiray webi aa nagu weega nagu xe nagu nagu xeen daawan. Inta badan waxaa ka dhasho fatahaadyo.
Magaalada Jowhar waxaa ku soo badanaya xarumo caafimaad oo lagu dabiibo bukaanada ay soo ritaan cudurrada kala duwan.